أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa isniin labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo toddobaad ee gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaan hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe in ka badan afartan ruux oo soomaali ah ayaa nolol iyo geeri lagu laayahay kadib markii gobolka gaarisa kula qallabintay dooni ay la socdeen askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho dowladda riddada turkiga ayaa walaac xoogan ka muujisay weerarada cagmarinta ah ee ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryaha maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwadeed dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose ciidamada xisbada wilaayada gedo ayaa goob fagaareha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa magaalada ceelaade ee wilaayadaasi munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena duhurnimo haatana dhegaystayaal iyagii oo faahfaahsan kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta soddon iyo toddobaada gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaan hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
muuqaalkan kooban oo la daawan karo muddo laba daqiiqo labaatan iyo sagaal sakinna waxaa lagu soo bandhigayaa gurmad lacageed oo mujaahidiintu ay gaarsiinayaan mid ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dadka tuulada mareerey oo ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada jilib ayaa ka faa'iidaystay gurmadkan waxaana qof weliba oo ka mida la siiyey lacagta shilinka soomaaliga oo qiimo ahaan u dhiganto afartan doolar waxayna isugu jiraan dad masaakiina kuwo waayeelo ah iyo kuwo ay waxyeello ka soo gaartay fatahaadahaasi mid ka mid a dadka ku nool tuuladan oo kasoo muuqanaya kaamirada kanaalka kataayib al ikhbaariya ayaa ka sheekeynaya lacagaha la gaarsiiyey isagoona mujaahidiinta u duceeyey alxamdu rabbilcaalamiin wilaaya lisaboobati khayr alla siiyo niin kooyti ee alxamdu rabbilcaalamiin wal badana niin qabati sanadkan biyar ma koyn sanadkan biya kooy biyii kooy ilaahay may samayti alxamdulillah gurmada samayti doonyaanayla koyti kollerii haw to moota kayrinta alxamdu rabbil aalamiin wal badan qabati dad samata biidi ke kaamkan qaas ke jilban qaas ke hargeysan qaas ke dhigti wal badan insu gurmati banaan mal noo dhaafna alxamdu rabbil aalamiin wal badan qabati nimo jisaala kerkera la siiyo wali ilaahay sindhiibina niinshaanti maanta may aragoy alxamdu fara aragoy afartan doolar dad baryo doolarka makasaw soomaaliya linsheene afartan doolar soomaaliya dhagdhagdhage maleesha gadade walaasha gadade adeegide alxamdulillah ilaahay maxaad afadeen walbaa niin qabati nimiyow gaalada meel iroogta dad badan dulaysin yan dad badan walaasamin yan alxamdulillah rabbilcaalamiin may aragaase raashinkii la sheegoy nin walla siyoy mal nil ambaaree may la dheemaana yani mujaahidiin walma qabadoy mujaahidiin saa ahaay wal badan mujaahidiin qabadoy wal badan suubiyoy wal badan qabadoy wali qabadoy walla koob karma ebba wali qabadoy walla koob karma ee gaali alla jabiyo gaali alla jabiyo mujaahidiin meeli kudul la kuro alla kaso gargaarkan iyo gurmadkan guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu gaarsiiyey dadka muslimiinta ee ku nool tuulada mareerey waxa uu qeyb ka yahay gurmadyo kala duwan oo la gaarsiinaya dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee ku nool qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga shalay ayay ahayd markii sidan oo kale kanaalka kataayib al ikhbaariya uu baahiyey muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayay gurmad lacageed oo sidan oo kale loo gaarsiiyey dadka muslimiinta ee ku nool tuulada kalaanje oo ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jasaaka allahu khayran walaalka in ka badan afartan ruux oo soomaali ah ayaa nolol iyo geeri lagu laayahay kadib markii gobolka gaarisa kula qallibintay dooni ay la socdeen walaalkan yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa wararka ka imaanaya magaalada gaarisa ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kaafiradda ah ee kenya ayaa ku waramaya in halkaasi ay ku qalibintay dooni ay saarnaayeen dad fara badan oo rikaab ah doonidani ku qalibintay magaalada gaarisa ayaa waxaa saarnaa dad rikaab ah oo gaarayay ku dhowaad konton qofood dadka rikaabka ah ee saarnaa doonidani qalibintay ayaa doonayay inay u gudbaan waddada isku xidhiirisa magaalooyinka gaarisa iyo nairobi waxaana lagu soo waramayaa in webiga tanariifa oo sameeyey fatahaad iyo daadad ay keeneen roobabka ay sababeen in waddadu ay go'do dadkuna ay ku khasbanaadaan in ay doonyo isticmaalaan ilaa iyo afartan iyo saddex qofood oo rikaab ah oo la socday doonidani qallibintay ayaa la soo warinayaa in lagu la'yahay raq iyo ruux intaba dadka rikaabka ah ee la socday doonidani ayaa ahaa dad musaafiriin ah waxaana in badan oo ka mid ah dadkaasi loo badinayaa in ay biyaha ku dhinteen aad buu u mahadsan yahay yaasir askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa waxay la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta gaar ahaan kuwa milatariga waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi afar askari oo murtadiin ah dhanka kale waxaa faahfaahin dheerada laga helaya madaafiic shalay mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho waxaana duqeyntaas ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah dowladda riddada ah ee turkiga ayaa walaac ka muujisay weerarada cagmarinta ah ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryaha maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xaarat cabdulqaadir waxaa sii kordhaya walaaca ay dowladaha caalamka ee cadowga ka muujinayaan in ay burburto kooxda riddada soomaaliya ay ciidamada ajaanibta ay ku ilaaliyaan magaalada caasimadda ee muqdisho saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda dabadhilifka ee turkiga ayaa ka dardaari weriyey maliishaadka riddada ee sida aadka loogu naafiyey dagaalada ka socda wilayaadka islaamiga ee soomaaliya jenaraal turki ah oo muddo ku dhow soddon maalmood ku sugnaa dalka soomaaliya ayaa warbixin u gudbiyey rajab dayib ordogan madaxweynaha turkiga waxa uu ku sheegay in kumanaankii maliishaadka gorgor ee tababarada la siinayay shantii sano ee lasoo dhaafay ay ku kala daateen weeraro laayaan ah oo ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab ay kula beegsadeen gobollo dhaca koonfurta ee bartamaha soomaaliya u qaybsamaha arrimaha ciidamada ee madaxweynaha turkiga ahaana sarkaalkii baaritaanada ku sameeyey saraakiishii fulisay inqilaabkii dhicisoobay ee dalka turkiga ka dhacay sanadii labada kun lix iyo tobankii ayaa booqasho qarsoodiah ku tegey magaalada muqdisho si uu ugu kurgalo xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee soomaaliya jenaraalkan ayaa baaritaan ku sameeyey xaaladda ay ku sugan yihiin maliishaadka loo yaqaan gorgor oo ah calashadu shaqaystayaal uu turkigu dhisayay shantii sano ee lasoo dhaafay elwaraado ayaa sheegaya inuu qaybsamaha ciidamada ee erdogan uu gudbiyey warbixinuu ku sheegayo in khatar weyn ay uga soo food leedahay soomaaliya intii warbixinta diyaarinayay ayuu kulamo qarsoodaha la yeeshay saraakiishii maliishaadka gorgor ee ka badbaaday weerarada laayaanka ee mujaahidiinta anigu waxaan ka socdaa madaxweynaha turkiga xogtaan idinka aruuriyey lama wadaagi doono madaxweynihiina ayuu yidhi sarkaalka turkiga oo ah mas-uul xogta uu ka qaaday niyadda ugu dejinayay in uusan sirtooda u gudbin doonin xasan gurguurte wuxuu carabaabay in qayb ahaan ay u burbureen maliishaadka gorgor ciidankii turkigu tababaray burbur ayay qarka u saaran yihiin marka laga soo tago kuwa lalaayay hubkiina laga qaatay ciidamada nool ma haystaan niyad dhis iyo dhiirigelin haddii xaaladdu sidan ay kusii socoto shaki kuma jiro in marka la gaaro bisha disembar labada kun afar labaatan ay dalka soomaaliya la wareegi karaan al-shabaab ayuu yidhi sarkaalkan turkiga ee socdaalka qarsoodiga ku tegay muqdisho ayaa carabka ku adkeeyey in qalabkii ciidamada gorgor qeybo badan oo ka mid ah ay gacanta ku dhigeen cadowga ula jeedo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalada adag kula jira maliishaadka kooxda riddada soomaaliya iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo qaybsamaha erdogan ee arrimaha ciidamada ayaa soo hadal qaaday musuq maasuqa baahsan ee ka dhex jira maliishaadka kooxda riddada isagoona toos ula hadlay askarta iyo saraakiisha ku hadli karay luuqadda turkishka wuxuu sheegay in darajooyinka ciidamada lagu kala dhexgato xeryaha ay mas-uulka ka tahay wasaaradda gaashaandhigga ee kooxda riddada arrinkaas oo ah fadeexad kale oo sii kala furfuri karta maliishaadka kooxda riddada darajooyinka ciidamada la siiyo ayaa iyagoo iibah lagu dhexnaadiyaa xeryaha ciidamada saraakiil ka soctaa villa soomaaliya oo dalaaley ah ayaa darajada hal xadegle ku iibinaya laba kun oo dollar halka laba xadegle lagu iibinayo laba kun iyo shan boqol oo dollar darajada saddex xadegle ayaa lagu iibinayaa saddex kun oo dollar sida ku cad macluumaadkan uu bixiyey sarkaalka turkiga ee xogta ururiyey darajada ciidamada sarkaalka gorgor ee gaashaanlaha ah ayaa la siisanaya afar kun oo dollar halka darajada jenaraalka ay gaartay toban kun oo dollar ugu dambeyn sarkaalkan ay kula taliya kooxda riddada ee hogaamiyo xasan sheekh inay dib boorka uga jafto ciidamadeeda inta aan la gaarin bisha disembar ee sanadkan xilligaas oo dalka soomaaliya ay isaga bixi doonaan inta badan ciidamada kufaarta afrikaanta iyadoona lasoo afjaraya howlgalka atimis socdaalka sarkaalkan ayaa la rumaysan yahay inuu ku beegan yahay bil ka hor intii xasan gurguurta uu badda iyo bariga soomaaliya ku wareejin dowladda dabadhilifka ee turkiga bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwadeed dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa ka warramaya dhowaan ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ku dhawaaqday xamlo daacawadeed ka hirgashay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taas oo si isku mid ay uga wada faa'iidaysanayaan guud ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada kulamo dacwi ah duruusii joogtaha uga baxaysa maraakiista iyo masaajidda oo ay dadku si firfircoon uga faa'iidaysanayaan ayay kulmisay xamlada guud ee uu ku dhawaaqay maamulka wilaayada iyadoona maalmo gudahood ay xamladu xaqiijisay qayb ka mid ah guulihii ay hiigsanaysay haddaba toddoba maalin gudahood maxay noqdeen midhaha laga dhaxlay maalmo isdabajoog ah oo ay duruustu si weyn uga socoto deegaana ka tirsan jubbada hoose qofka muslimka ah marka waa inuu ku dadaalaa oo uu ogaadaa qofka lixdan arrimood helaya waa ayo oo qofka shahaadada ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay ka mid tahay goobihii ugu horreeyay oo ay ka hirgashay xamladu halkan oo ay si weyn u qaabileen guud ahaan bulshada iyagoona siyaabo kala duwan uga faa'iidaysanaya casharada la bixinayo dumarku waxay ka mid yihiin qeybaha sida weyn uga faa'iidaysanaya dowladda iyagoona doorkooda qaadanaya duruus kala duwan oo muhiim ah qaybna ka ah casharada laga dhaxlay xamladan cilmiga ah ee loogu magacdaray caalim ka mid ah culimmada iyo mas-uul ka tirsanaa mujaahidiinta oo ah sheekh cabdiraxmaan xudayfa waa kuwan iyaga oo soo bandhigaya dhinac ka mid ah waxyaabihii ay faa'iideen الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول
مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل qaar ka mid ah dumarka ka qayb qaadanaya xamladan dacwiga ah ee ka socota degmada jamaame oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ayaa shucuurkooda cabbiraya waxaan joogaa degmada jamaame waxaa noo socota dowro dowradaas oo magaceedu yahay ashahiid cabdiraxmaan xudayfa boqolaal habeena kasoo qayb galeen waa ku faraxsanna dadka shacaarkooda iyo farxaddooda iyo wax ma la soo koobi karo waxaan joognaa tobankii maalmood oo dowrada ee degmada jamaame waxaan dowro ku qaadanay markas faadimatu zahraa waxaa dowrada ay soconaysaa toban maalmood taabada aan ku qaadanayna waxaa ka mid ah alurjuudatulmii'iya almanduumatulxaa'iya waxaana ka faa'iidnay faa'iido aad u weyn ugu dambayn ummad yahay cilmiga barta asagaa lagu cisoobaye asagay cirkaa ku tageen caalim iyo sheekh cidlada asagaa laga weheshadaa meel cidood badan cilmiga sharciga waa deeq rabbaani ah balse ay isdhaafsadaan addoommada muslimiinta ah si ay u wada qaybsadaan khayrka dadkana uga digaan jahliga iyo shartiisa xamlada tan ee gashay maalintii toddobaad ee xiriirka ahna waxay timid iyadoo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu xil iska saarayo muhiimadda ah in bulshadu ay xoogga saarto aqoonta islamarkaana ay hesho waxay nolosheeda u kaashato ugana badbaado mugdiyada jahliga waa xukumkii diineede soonkana xoojiya waa darkii iyo xawdkii nebigii ka xajiya xooluhu intay xerada joogaan jihaadkana xubin ku yeesha sheerad xoola bixisaan ciidamada xisbada wilaayada gedo ayaa goob fagaareha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa magaalada ceelaade ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkan inoo haya ciidamada xisbada ay hay-adda al-amru bilmacruuf waa nahyi caniilmunkar ee ka howlgala degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo bandhigay waxyaabaha dhacay raashiin iyo daawooyin kuwaas ay ku gubeen goob fagaaro ah waxaana goobta fagaaraha waxyaabaha dhacay lagu gubay ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceelcadde iyagoona si weyn usoo dhoweey hawsha ay qaybteen ciidamada xisbada hay-atu bilmacruuf waa nahyi caniilmunkar ciidanka alamru bilmacruuf oo howlgal ka sameeyey degmada ceelcadde isagoo raashinka baarayay oo dhacay daawooyinka howlgal ay ku sameeyeen sidaas darteed meeshan waxay keeneen oo soo qabteen alaabtii dhacday baa halkan taallo waa la gubayaa waa ku mahadsan yihiin markaas raashinkii oo la gubayo meesha iyo wixii daawooyinkii la gubayo ayaan kor taagannahay waxaana soo dhoweynaynaa aad u soo dhoweynaynaa siday wax u qabteen awan ilaahay baa mahadle saaka waxaan taagannahay fagaaraha weyn ee degmada ceel cadde xarunta walaayada gobolka gedo oo lagu gubayo raashin dhacay daawooyin alaabtaas oo dhacdo ay soo qabteen ciidanka xisbada arrintaas aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay ilaahay ha ka ajirsiiyo haddii raashin dhacay waa sun waxyaabaha lagu soo moobay ay ka mid tahay waxyaabaha cudurrada halista laga qaaday ay ka mid tahay way ku mahadsan yihiin waxay sameeyeen howlgal bay sameeyeen raashinkaasay soo qabteen waana aragnaa haddana hortanadaa lagu gubayaa annagana waxaan ku taageeraynaa arrintaas inay mar walba inay arrintaas sameeyaan bulshada ay dhex kacaan waxaa hortayda yaallo cuntooyin dhacay raashinka sida burka bariiska saliidda sokorta iyo bagaashka yaa hortayda yaallo oo hadda lagu gubahayaa ilaahay baa mahad howlgalkaas waxaa fuliyey al-amru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar ayaa howlgalkaas fuliyey annagana waa ku garab taagan waana ku taageeraynaa waxaan ka soo qayb galnay saaka haddaan nahay odayaashii degmada ceelcadde maqarka wilaayada islaamiga ee gedo meel lagu gubahayo waxyaalaha kala duwan ee dhacay arrintaas oo ay fuliyeen khayr allaha siiyee qaybta amniga xisbada al-amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ay fuliyeen baaritaan dheer markay ku sameeyeen magaalada waxyaalaha kala duwan ee dhacay ee dadka iyo duunyadaba maralka iyo dhibaatada u keenahayay arrintaas ayaan ka soo qayb galnay waa uga mahadcelinaynaa xisbada qaybteeda al-amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ee arrintaas ay sameeyeen iyaga oo ku xaqiijinahayo bedqabka dadka iyo duunyadaba oo waa ku dhimanayeen hilibkoodana waa lagu dhibaatoonayey dadkana raashinka dhacay waa ku jiranahayay kansar hadday ahaan lahayd buro hadday ahaan lahayd iyo cudurro kale oon la oqoon hadday ahaan lahaayeen intaba arrintaas marka waa arrin aan bogaadinayno oon hambalyaynayno oon ka mahadcelinayno walaalihii sameeyey oo gartay jasaahullahu baan leenaha khayr allaha siiyo dadkanu waa in ay ku baraarugaan caafimaadkooda oo dalagyada ka soo baxahaya dalka midhaha dalka ka soo baxahaya oo nadiifka ah oonan kiimikada soo marin in ay cunaan dadkoodana ay baraan owlaaddoodana ay siiyaan taasna waa baaq aan jeedinayno ka wilaaye ahaan odayaashii deegaanka
munaasabad lagu sogootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed
بمدرستي بمدرستي لبيتك مدرسي فرحا لكي علمنا شرعتنا خرجنا ظلمة الجهل إلى النور هدانا الله بمدرستي بمدرستي waxay ahayd munaasabad lagu maamuusayay labaatan arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta qur-aanka taasoo ka dhacday degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ardaydan ayaa ahaa kuwa wax ka barta madrasatulicidaad litarbiyati lowlaada taasoo ah madarso ay wax ka bartaan carruurta oo ku taalla magaalada ceelbuura oo la aasaasay sannadkii kun afar boqol afartan iyo laba hijiri waxaa madrasadani lagu bartaa qur-aanka kariimka culuumtiisa caqiidada iyo culuum kale oo muhiim u ah carruurta xaflad lagu maamuusayay ardaydan dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday gudaha madrasada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida culimmo ugaasyo nabadoonno waxgarada iyo sidoo kale waalidiinta dhashay carruurta lagu maamuusayo xafladda ugu horeyn ardayda ayaa goobta ka sameeyey bandhig ay ku muujinayeen heerka waxbarasho ay gaareen muddo saddex sano ah oo ay madrasadani wax ku baranayaan iyadoona waalidiintii goobta soo xaadirtay ay u riyaaqeen carruurtooda
مدرس الإعداد ذي العلية أعني بذاك مدرسة النادية لما أتى يدادنا إلينا بمنهج الرسول قد سعينا أهلا وسهلا يا ذوي الجلال بحفلة ظهيرة الجمال بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عزيزتي حالي طيب بخير والحمد لله وأنت كما تحبين وأنا كذلك بخير والحمد لله هل أنت طالبة من طلاب هذه المدرسة نعم أنا طالبت من طلاب مدرسة والاستعداد لتربية الأولاد الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الوصول ugu dambeyntii waxaa madasha xafladda ka dhacaysay ee ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida madrasadan madrasatul cidaad litarbiyati alawlaad waa magaceeda si ka muuqdo waxa waaye dad yaryar baa wax laga bara waxaana la barayaa ugu horreeya qur-aanka kariimka ah waa cinaayatul qur'aan arrin aad iyo aad u weyn markaan si guud ahaan waxaan leenahay insha allahu tacaala juhdiga inaad sii wadaan aad dadaashaan walaayadan waxay diyaar u tahay inay garab istaagto marka insha allahu tacaala waxaan isku ognahay dadaal iyo juhdiyaa isku ognahay madrasatul icdaad litarbiyati alawlaad ayaa ka mid ahaa tobanaan madaaris ah oo ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaasi oo lagu tarbiyeeyo carruurta laguna baro qur-aanka iyo culuumta kale ee diinta islaamka ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowla diiniya usoo gebagabeeyey dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaasi cabdulqaadir maxamed rabaan ayaa faahfaahinta warkan inoo haya dowradan oo loo qabtay dad boqolaal ah ayaa lagu soo gabagabeeyey deegaanka bakaaryare oo dhaca duleedka degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dadka dowrada loo qabtay ayaa u badnaa dhalinyaro isugu jirtay rag iyo dumar kuwaas oo si weyn kaga faa'iidaystay dowrada uu u qabtay maktabka dacwada dowradan ayaa inta ay socotay waxay ardayda ku qaateen duruus ay ka mid ahaayeen kitaabka tarbiyatul islaamiya iyo muxaadaraad ka hadlayay xaaladda dacwada jihaadiga ah ee ka socota bariga afrika qaar ka mid a ardaydii ka faa'iidaystay dowradan oo la hadlay warbaahinta islaamiga ee al-andalus ayaa ka sheekeynaya sidii ay uga faa'iidaysteen dowraadkan دليل مشروعية الجهاد هذا محل ومباثه قال الله تعالى إلهي مبر انفروا بها خفافا وجنيرتين بها وثقالا وإلتين بها وجاهدوا لجهاد بأموالكم مالكم لجهاد وأنفسكم نفتين لجهاد في سبيل الله إلهي درتيزن لجهاد ذلكم أرنتاتي خير لكم إسنسين خير بدن إن كنتم أديسن أتين تعلمون تتك ولو أديسن أتين كم شروط لا إله إلا الله شروطها ثمانية وهي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والكفر بالطاغوت كما كان لا إله إلا الله وما أركانها اثنان وهما النفي والإثبات ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما أعظم ما نهى الله عنه أعظم ما نهى الله عنه الشرك ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كل أخياري ولي أو ديني أه نني شاغ فدي علم أه إلهيني أنفع ولني شاغي بريال كن دورد إيه دان كفايسني نسوة إيو رجال ما إلا الرئيس عضي إيو صغير كفايديسني الحمد لله ما يوم أحد يعني أنتن كما أحد يعني دادكي ولا يوينك أنتن جودي أهنين هنجلي أو دين تهني لدوني لبكالك جيك ما إلا الرئيس أيو هنين لدون إنجارنا dadkunku way diin halan sheego leyle array ilaa heer harake ilaa gobolha kubati ilaa degmaha martay ilaa tuulaha martay naniinlakooy idoodan naniinkakooy taas ilaahay aan kama xadiyaan kolle yoon dadka intaas juhdi egili ilaahay kolle aakhaaradii miisanjoonka kaba tan kale intii oo unumayla arraayis walnana baray intunku taabanana baray intaas juhdi anana gili haano layacawalimani weela walaalayaal kolley qiimo weyn oo ilaahayna si alxamdulilah nicmo weyn oo ilaahayna si ilaahayna ka hamdiyaan inigoo un ardaydan un dad walaalahan muslimiinta mujaahidiinta aduurinayn furan oo casharadana nayn faa'idi ilaahay ha hifdi islaamka allihi gowyaay maybu aha diinta untananinshani oo nanaynlakooy oo dadku walaalahan e ini mar welba oo nanaylagahad maalinta on hayn alxamdulilah taasba ilaahay maadla nicmo oo unan koobo korno ilaahay leh koobo kor nicmatulislaami waaliimaani oo unka horeyta ya nicmooyin badan yaa ilaahayna si dowradan diiniga ah ee lagu soo gabagabeeyey deegaanka bakaaryare waxa ay qayb ka tahay xamlad dacawi ah oo in dhowaalaba si dardar leh oga socotay deegaanada iyo tuulooyinka ku hareereysan degmada waajid oo ay degan yihiin silibiyiinta etoobiya iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta aad buu mahadsan yahay cabduqaadir warbixintiisana waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus oad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu